iskuolkani waa iskuol jaran iskuol ah oo public iskuol ah oo iskuol dadweynaha oo dhan u furan ciday doonaan ha ahaatee iskuolkani waxa uu soo bandhigayaa xaqiiqdii manhaj waxbarasho oo aad tayadeedu u sareyso manhajkan waxaa lagu magacaabaa stem haddii si fiican usii faahfaahiyo waa sciency technology engineering math waa manhaj waxbarasho oo shaqooyinka maanta adduunka oo dhan qof walba oo barta uu shaqo fiican uu ku helayo xaqiiqdii
marka iskuolkan ama dugsigan waxbarasho muxuu yahay ma ma dugsi hoosa ma dugsi dhexa ma dugsi sara haddii aad ii faahfaahiso dugsigan waa dugsi hoose waxa uu ka bilowdaa galaaska kinder garan ilaa sis grade sanadkan waxaan jecelnahay inaan ku darno seven iyo eight uu noqdo dugsi hoose dhexe marka galaaska xanaanada ayuu ka bilaabanayaa dugsigan
waxaa jirta dugsiyadan loo yaqaano charter schoolka ee dadka soomaalida ay maamulaan aad bay ugu soo badanayaan gobolka minnesota keenan hadda soo kordhaya ee dabcan hadda bilaabanaya muxuu kuwa kale kaga gedisan yahay bismillahi raxmaan raxiim waa sax weye iskuulo badan baa kusoo kordhayay magaalada xaqiiqduna waxay tahay baahi aad u badan ayaa jirta iskuullada jaar iskuullada waxay awood u leeyihiin in ay si madax bannaan ay u fuliyaan howlahooda iskuulkeenna waxa uga duwan yahay iskuullada kale siyaabo fara badan saddexda tiir oo iskuulkeenna uu ku dhisan yahay waxaa weeye tiirka koowaad oo ah in aan usoo bandhigno dadkeenna manhaj waxbarasho oo tayihiisa aada u sareyso manhajkaasoo ah manhajka stemka ee maanta qof walba oo qarniga koob iyo labaatanaad ku nool looga baahan yahay inuu barto tiirka labaad wuxuu yahay macalimiin aada xaqiiqdii tayadooda u sareyso in aan hayargareeno ama aan shaqaaleysiino xaqiiqduna waxay tahay haddii aad manhaj fiican haysatid oo cid kuu hirgelisa manhajka aadan haysan waxa weye hore uma soconayo iskuulkii marka tiirka labaad waa macalimiin fiican inaan hayargareeno tiirka saddexaad waxaa weye in aan isku xirno xiriirka ka dhexeeya iskuulka iyo macalimiinta iskuulka iyo waalidka waxay waalidku ogaan doonaan ama mataqaana ay la shaqeyn doonaan si toos ah macalimiinta macalimiintuna waxay awood u yeelan doonaan inay waalidku iyagana isla shaqeeyaan si loo loo mataqaana adkeeyo xiriirka iskuulka iyo guriga u dhexeeyo si caruurtii markaas waxaa weye dhexda aysan uga bixin oo aada waxbarashadooda loo daryeelo
waxaan arkayay maanta isdiiwaangelin baa bilaabatay dad kala gedisan oo ama culimo ama dadka communitiga bulshadu adeeg ka midana way kasoo qayb galeen marka waxaana soo dhow bilihii fasaxa la noqonayo iskuulaad kale fasaxa oo fasaxyada ay galayeen marka furitaankiinan xilligan maxaa ku soo beegay ma hadda miyaad rabtaan dadka inaad diiwaan gelisaan sii horgelisaan gormuus iskuulka bilaabanaya iskuulka waxa uu bilaabanayaa bishii sideedaad saddex iyo labaatankeeda sanadkan labada kun iyo sideed iyo tobanka sababta ugu weyn haddaan u dhigno waxaa weeye kow horta ramadaan baa soo socda oo dadku ay iska mashquulsan yihiin waqtiga ramadaan tan labaad waxaa weeye waalidku sida aad ogtihiin waxaa weeye waqti hore ayay caruurtooda la raasjaan iskuul fiican inay helaan anaguna waxaan rabnaa maadaama iskuul cusub aan nahay in aan waalidiinta usoo dhigno fursad ka duwan fursadaha hadda ay haystaan si iyagu hadhowti go-aan fiican oo u qalma waxbarashada caruurtooda ay waqti hore usii qaataan dhismaha iskuulka iyo tirada aad ku tala gasheen tiro intee leeg baad ayaad doonaysaan inaad ka mid noqdaan ama iskuulkan lagu bilaabo ardayda markaan ka hadlayno xaqiiqda waxaa weye waxbarashadu wax lagu ciyaaro maa wax aada u fiican waaye marka ma rabno inaan isku badino arday badan aan qabsanno waxaa rabnaa arday laba boqol ah in aan ku bilaabno sanadka koowaad bildinka wuxuu deeqaa arday afar boqol iyo konton ah laakiin maadaama aan rabno galaaska inay arday yar ay galaan oo shan iyo toban lix iyo toban ah inaan ardada yareyno si waxbarasho taya leh oo fiican oo ardaydeena u qalmo maanta aan usoo bandhigno
dhinacyadan technologiga iyo sciensiga waa waxyaabaha sida aad adiguba carab ku dhufatay aada looga hadalhayo ama dhinaca horumarka uu jiro caruurta soomaaliyeed ee gobolkan degan iskuulkiinan dhiganaya aad u ballan qaadaysaan inaad barnaamijkaas u fulisaan waxyaabaha sida goonida ah aad doonaysaan inaad adinku diiradda u saartaan maxay noqonayaan maxamuudow xaqiiqdii su-aashaa su-aal fiican waaye maanta waxaa lagu tilmaamaa wadanka maraykanka laba boqol iyo konton kun oo shaqo ah oo ku saabsan mataqaana stem ama sciency technology engineering math in ay ka bannaan tahay waxaa lagu tilmaamaa tobankan sano soo socda in shaqooyinka stemka boqolkiiyo labaatan iyo shan ee kor u dhac ay kor u kacayaan halka shaqooyinka kale oo nan stemka ama stemkaan ahayn ay boqolkiiba lixdan kor ay u kacayaan marka caruurteen waxaa loo baahan yahay in aan ka dhigno caruur saantiistayaale iyagoo yaryar caruur injineera iyagoo yaryar caruur technologiga aad u yaqaana iyagoo yaryar sababto shaqooyinkii oo dhan hadda waxay wada noqonayaan mataqaana hawaday wada noqonayaan internetka wada noqonayaan dawaad aragtay waxay wax walba waxa waxa laga dhigay automatic marka si caruurteena aan ugu diyaarino mustaqbalka dhow ee soo socda waxaa loo baahan yahay in aan meeshii ay middle schoolka ama dugsiga dhexe ama dugsiga sare ay yacni laabkii ama sciensiga ay ku baran lahaayeen in aan uga bilaabno hoos elementary school aan uga bilaabno dugsiga hoose aan uga bilaabno saa daraaddeed mataqaanaa ayaan go-aankan qaadanay mashruucan iskuulkana waa mashruuc shantii sano xaqiiqdii laga soo shaqaynayey maantana alxamdulilah aan rajaynayna inaan mirihiisa gurano